guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo faragelinta militari ee dowladda etoobiya ku samaysay dalka soomaaliya isagoo jooga magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada etoobiya ay si dhaqsaa uga baxaan ciidda soomaaliya bismillaahi raxmaaniraxiim horta annaga aad iyo aad iyo aadaan ugu xunnahay haddaan barlamaankii aan nahay iyo waxaa dhacay aadaan ugu xunnahay waxayna ahayd waxa aan ka dagaalamayno oo aan diidanayn muddo badan oo aan ka qaylinaynay oo caalamka meel aanan marin iyo meel aanan u sheegin aanan jirin iyo soomaalida oo dhanba marka runtii siday wax u dhacayna waa ka xunnahay wax soomaali qaadan kartana maaha wax caalamka qaadan karana maaha in dawlad derisa ay dawladdii deriska ahayd inta ku soo duusha ay qabsato waa dhibaato oo hor leh oo hadda bilaabatay welibana waxaan leeyahay caalamka arrinta ayada arrin caalamkao dhan ay dhibi doonto waaye in laga dhiidhiyo oo wax laga qabto marka waxaa ila quman haddana ciidamada dalka soo galay sida ugu dhaqso badan inay inta uga baxaan soomaaliduna ay tashato soomaaliyana haddii ciidankaas uu ka bixi waayo dhibaato aanan la koobi karin ay ku dhacdaan ka cabsanaynaa dhibaatadaas in laga hortago soomaalidu wada hadasho dib u heshiisiintii lasoo nooleeyo ciidankaasna uu baxo sida ugu dhaqso badan ayaan caalamka iyo soomaaliba ka codsanaynaa dadku u arkaayo ciidankaas inuu wax tari karo ciidankaas wax kama taraayo dalka dhibaatou gelinaa marka waxaan leenahay ciidamadaas ha naga baxaan soomaaliduna haddii ciidankaas ka bixi waayo ha isdifaacdo ilaahayna ma ogolaanayo soomaalina ma ogolaanayso in ciidan etoobiya oo dalka haysto sideed u aragtaa hay-adda aad madaxda u tahay hadda insha allah horta barlamaanka annaga mar walba wixii uun axdiga qaba ayuu ku shaqaynaa insha allah waxaanu ku dadaalaynaa maalmahan siduu isku arki lahaa barlamaanka oo arrimaha soomaaliyeed sida ugu habboon oo u meeldhigi lahaa internationalka iyo caalamkii soomaali o dhanna waa ka codsanaynaa siduu barlamaanka inta isku arko hay-adaha sharciga inta lays arko wixii xaqa ah oo lagu shaqeeyo marka taasna waxaan leenahay sidii ugu dhaqso badan si loo qaban lahaa ayaan rabnaa inuu caalamka gacan ugu siiyo waxaad ka soo noqotay kharduum iyo qaahira maxaad ka soo wada hadasheen madaxdii aad la soo kulantay dowladaha carbeed gaar ahaan dowlada arbeed madaxda arbeed madaxweynaha cumar albashiir iyo camar muuse ay labadaba ay soo aragnay iyo madax badan oo wasiiro ay soo aragnay dadka oo dhan siday wax u dhaceen waa ka xun yihiin gaar ahaan aad iyo aad iyo aad u arrintan ugu xun yahay wuxuuna ii sheegay inuu tillaabooyin badan oo diblomaasiyad uu qaadi doono caamir muuse sida oo kale jaamacadda arabta wifdi ay u dirtay markaan joogay adis ababa ayaga iyo african union go'aan ayba isla soo saareen ay leeyihiin ciidamada etoobiya ciidamada ajnebiga oo dhan ha ka baxaan ayba soo saareen aaduuna ugu murugsanaa runtii caamir muuse dadaal badanna wuu ku jiray haddana waxaan isku ognahay inuu dadaalka sii wado kolley wixii diblomaasiyada waa la wadaa laakiin annaga waxaan rabnaa arrin arrintan dhaqaajiso sida ugu dhaqso badan caalamka oo dhan ayaan ka codsanaynaa iyo soomaaliya meel kastoo ay joogto inay ka dhiidhiyaan markee dowlad madax bannaan oo jirto united nationka ku jirto in inta lagu soo duuro la qabsado soomaaliya dhexdeeda waa isjijiidi kartaa waxba isku qabsan kartaa xukun isku qabsan kartaa waxba isla leeyihiin marka ciidankaas inuu naga baxo ayaan rajaynaynaa insha allah gudoomiye xaaladdu way cakiran tahay waadna u jeeddaa adiga sharciyan maadaama aad mas-uul ka tahay hay-addii sharci dejinta waxa dhacay koox gooniyana ayna saamaynaynin sida aad u sheegtayba sharciyan siday kuugu muuqataa wallaahi arrinta ayada aniga arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u foolxun waaye ciidankaas soo gelitaankiisa oo sharci la'aanta ku soo galay dadka oggolo oo madaxda ku jiro oo oggolna aniga arrinta ayada arrin qalada ayaan u arkaa laakiin arrintu mar haddii arrin barlamaan ay tahay gaar ahaan hadda xildhibaanaha joogo saakan soo galay xildhibaanada inta joogan inaan is aragno go'aan degdega iyo tala degdega in laga gaaro haddii la helo muxuu noqon doonaa go'aanka aad is leedihiin aad gaarteen wallaahi go'aankiisuwa wuxuu noqon karaa meelo badan buu taaban karaa laakiin sidai loo batay noqonaysa aniga hadda ma on rabo inaan idhaahdo waxaasi waxaas buu noqon doonaa wax aniga watay noqona laakiin wixii axdigayna qabo tillaabooyinkan oo kale markay dhacaan inuu noqdaan rajaynaa axdigu muxuu qabaa axday kolley khiyaano qaran wuxuu ka qabaa kolley uun waa la wada og yahay ninkii khiyaano qaran qabo inuusan xilka haynaynin kuula muuqataa arrintu inay khiyaano qaran tahay kulley uun ciidankaa ciidan lagu tashaday oo sharci ah oo sharci ku soo galay ma aha mar walba
guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya iyadoo lagu wado raalli ahaadaha dhegaystayaal guddoomiyaha xisbiga fort p ee dalka kenya oo ka mid ah axsaabta ay ka dhisan tahay dowladda kenya faarax macalin ayaa ka hadlay faragelinta militari ee dowladda etoobiya ay ku samaysay waddanka soomaaliya taasoo uu sheegay inay ka soo horjeedo xeerarka urur goboleedyada iyo kuwa caalamiga ahba yuusuf garaad cumar oo hadda nairobi ku sugan ayaa waraysi la yeeshay waxaana uu markii hore weydiiyey sida uu u arko isbeddelka ka dhacay soomaaliya maadaama uu faarax macalin ka mid ahaa siyaasiyiinta reer kenya ee la dhacsanaa waxqabadkii maxkamadaha islaamiga ee hadda magaalada laga saaray iso horta maxkamadaha anigu sida runtii ee sharaftii iyo xasiloonidii iyo nabaddii soomaaliya ay ku soo oogeen oo lix iyo toban sana aan la haysan marka horteed wayaan arinta annaga oo dhanbo aan u ololaynay aana haddaan u ololaynayna marna bayna ka harin arinta hadda aad weydisay oo kale oo ku saabsan arrinta dhacay soomaaliya waa la qabsaday etoobiya ayaa qabsatay qorshihii waa mar boqol sana hadda laga joogo uu ku hadlay menelikh oo uu yidhaahday gobolkaas ilaa iyo banaadir coast embaratoriyada etoobiya ayay ka mid tahay oo dowlad ka tanaasusho etoobiyana aanan jirin wiilkii xayle salaasina uu yidhi ayaan dhahdaa wax soomaaliya ladhama jirtay waa etoobiya ayaay hirgelisay maxay ahayd etoobiya marka farax etoobiya boqortooye hadda maaha dictator maaha waa dowlad dimuqraadiya ka jirta dowladda soomaaliyeed ayaana qiran oo u yeeratay oo tiri gacanna siiya oo ay gacan siiyeen maxaad ugu celcelinaysaa ood ugu laabanaysaa taariikh boqol sano ka hor laga soo gudbay taariikhda boqolka sano ka hor laga soo gudbay kama tanaasulin xukunkii etoobiya ka soo bilowday menelikh ilaa iyo maanta oon jeegno oo meele zanaawi ayagii ayaa mar kastaba maaragtay aaminsan kuna dhawaaqeen oo wiilkii xaylisalaas ee ku dhawaaqay falalkooda ay samayn hayaanna middaa iyada ee mar kasta muujin hayaan adiga haddaan kugu soo laabto adiga iyo maxkamadaha maxaa idinka dhexeeya aniga iyo maxkamadaha waxaa naga dhexeeya wanaagga ummadda soomaaliyeed wax kale wax aanan wanaagga ummadda soomaaliyeed aan ka ahayn oo naga dhexeeyo dhexaynta kaloo naga dhexaysa waxaa weeyaan anigu waxaan ahay qowmiyadda soomaali baan ka mid ahay qowmiyadda soomaali waxaa weeyaan kala state bay yihiin oo jibuuti bay ku nool yihiin oo soomaaliya bay ku nool yihiin oo kenya ay ku nool yihiin oo gobolka ay gumaysan hayso etoobiya ayay ku nool yihiin gobolka ay gumaysan haysto etoobiya weyaan anu hortayda aan kaga sheegay
sida dalka etoobiya hadda u shaqeynayo waa qaab dimuqraadiyaday u shaqeynaysaa waa sidaa laakiin sida annaga aan wada ognahay waa midda iyada taariikhdana way caddaynaysaa dadka qaar way qabaan laakiin in badan way ku diidan tahay doctor dadweyne Soomaaliyeed ay leedahay gobolkaasi leeyahay wixii aan aniga qabay baan ku sheegay taana mar kale aan doodeeda ma aragtay inaan wax jira aanan ka jirin oo loo ogol yahay yaanu ka wada hadli doonaa laakiin hadda waxaan ku sheegay anigu dowladda iyo dalalka Kenya ayaan ka tirsanahay laakiin qowmka Soomaalida ayaan ka mid ahay marka wanaagga soomaaliya waa wanaaggayga inaan u ololeeyo oo aan maaragtay ku taliyo oo aan u howlgala waa waajib saaran meel kastoon degan ku noolahay hadda maxkamadihii waa tan lagu jebiyey gobollada qaar magaalada muqdishona ay ka carareen qaarkood duurka ayay ku jiraan gobollada aan weli la gaarin waxaa ka mid a jubbooyinka sideed u aragtaa madaxweynihina waa kan sheegay madaxweynihii soomaaliya in laga daba tegi doono nimankaas marka maxaad is leedahay xaaladdan way ku dambaynaysaa
yuusuf waxaan u malaynayaa taariikhdu way wayna wada caddahay mar in ka mida taariikhda ayaa ilaa haatan qalinkeedii uusan weli angegin waxaanu aragnay waddankii ahaa ciraaq oo lagu soo duulay oo maraykan uu ku soo duulay oo muddo yar lagu qabsaday muddo yar baa lagu qabsaday hawshii inay ku dhammaatayna adduunka loo maaragtay loo qaatay kuna dhawaaqay madaxweynihii maraykanka dhinac xuseen kala moogay mission accomplished saddex sano kadibna maraykanka si uga baxuu garan lahay wax guul oo maraykan u haysta male asaga ayaa qabtay guul kuma fadhiyo etoobiya way soo gashay soomaaliya waxay kala kulmi doontaan ummadda soomaaliya ee u taalla ummadda soomaaliyana mid ogolaan doonta in gumaysi dib loogu celiyo inay ahayn waa war iska cad waxaan sugayna annaga waynu iska wada ognahay dhib ayaa meeshaa ka soo socdaa dagaallo ayaa ka soo socdaa holac iyo maxay ahayd dhib iyo qaxar iyo dagaal iyo geeri iyo waxaasaa ka soo socdaa taana aynu aragno farax macalin ma waxaad leedahay ra'iisul wasaarihii dowladda soomaaliya iyo madaxweynihii soomaaliya ayaa waxay wadaan gumaysi ayagaa gumaysi maad leedahay iyaga way nimanka la wado oo hadda ka degay caasimadii oo hawshan qaban raba madaxweynaha soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya labadaba horta waxaa weeyaan waxay galeen khayaano qaran gumaysiga ayaa keeneen ayaga ayaa etoobiya soo hogaamiyey waxa ka dhaadhacsanna aan kuu sheegay waxa weeyaan sooma etoobiya waxay idin qaban soomaaliya gacanta idinga gelin idinkaa maamulaysa khiyaamo qaran inay galeen iyo in kale go-aankeedu ma siyaasiyiinta kenya u yaallaa mise baarlamaanka soomaaliya laftiisa u yaallaa baarlamaanka soomaaliya ummadda soomaaliya buu u yaallaa laakiin waxa ay tahay nin allaala baarlamaanka marka ninka shakhsiyaad laga reebo oo gudoomiyuhu ka mid yahay kama hayno ereyadaas waa wax dhici doona horta nimankaasito waa niman la hayste oo nin baydhabo joogo oo ciidan eh, sideed kun sagaal kun soddon kun oo etoobiyaan ay dhinacaha ka heraraha ka tageen suu doona uma hadli karo oo mid ayadaba iska caddahay Eh, w- taariikhdana way soo caddeyn doontaa waxyaabahaasoo dhan- dhanba yuusuf waxa aan kuu sheegaya yuusuf oo jirtaan kuu sheegaya waxaad arki doontaa hagaadha hagaadha wakhti aan si- aan dhaweyn in madaxdaa iyaga ahaatee markii lagu danaysto oo lagu adeegta la tuura ku kale haddana la hagaajiya la tuura ku kale haddana la hagaajiya la tuura waynu soo aragnay ugu dambaynta idinku een, haddaad tihiin siyaasiyiinta kenya ee maxkamadaha u guuxayay ee la jiray ee u socdaalay umarti iyo xamar een, halkana uga ololayn jiray maxaad hadda samaynaysaan oo ama maxkamadihii kula talinaysaan ama dowladda kenya kula talinaysaan horta maxkamadaha ummadda soomaaliya ayay matalayeen ummadda soomaalina ayaday u joogtaa inay gumaysi ogolaanayso inay maarata sida ay ay- ay reactionkeeda u samaynayso taa ayaga ayay u joogtaa annaga kenyaan ka joognaa annaga laakiin waxaa weeyaan sharcigii adduunka u yaalla united nations ku yaalla charter oo inaynu waddan uusan waddan kale ku duuli karin au-da u taalay inuusan wadan wadan kale geli karin oo ku duuli karin igad u taalay oo intaba ay saxda etoobiya inay ku xadgudubtay oo wax la- eh, unilateral maaragtay eh, eh, eh, action iyada ay qaaday wax iyada keli ku keli ah oo hataa igaadka ay ka mid ahayd aan ka ansixinin waddaasayto waa khalad ay etoobiya gashay Sidee u adduunka o dhan aragtaa- sidee u aragtaa ra'yiga dowladda een, Ethiopia hadda waxay weydiisatay in ciidamo een, la keeno caalamku keeno oo ciidamo igaada yimaadaan sidee u aragtaa arrintaasi hawsha loogala wareegayeen see caadama igaad loo keenaya Eh, caalamka mar hore uu ku taliya igaadka ku dheedo etoobiya ka mid ayay tahay ayaa waxay ku talisay inaan ciidamada frontlineka wadamaha deriska aan la geen karin etoobiya so- soomaaliya gudaheeda marka ay leedahay ciidamo igaad in la keeno waxaa weeyaan waxay caddeen haystaa in iyada ay tahay cududda keli oo igaad maaragtay jirta hadda maanta oo oo- oo dhabta ah ilan kenya marnaba ma ogola inay soomaaliya gasho ciidamo gudaha ay ku turto waxaa weeyaan iga qaaday ana igu celiya haddana wax kaloo meesha ku jira maaha marka etoobiya danta ay leedahay wadankaa soomaali wad- somaliland sida ay tahay puntland ay ku garab qabatay oo haddana ay ku garab yeelaysa maxayd somaliland inay laba kale saddex kale ka dhigta ugu dambayntana ay la wareegtay gebigeedaba inay u surtoobi karta inay u surtoobi karta annaga waynu iska wada ognahay uma surtoobayso Allah.
ummadda soomaaliya bay u taallaa laakiin abaarka ay laheed boqol sano horteed inay hirgeliso weli way ku tala jirtaa
faarax macalin guddoomiyaha xisbiga ford p ee dalka kenya oo yuusuf garaad u warramayey